madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa dhagax dhigay xarunta tababarada macalimiinta koonfur galbeed oo laga dhisayo magaalada beeldhabo ee xarunta kumigaarka ah ee maamulka koonfur galbeed munaasabada dhagaxdhiga madaxweynaha waxaa kala qeybgalay wasiirka waxbarashada koonfur galbeed marwe zahra cusmaan axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada mudane xasan maxamed cabdikariin gudoomiyaha degmada beeldhabo ahna duqa magaalada mudane cabdulaahi cali iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixisay muhiimada uu leeyahay dhagaxdhigaani xarunta tababarka ee macalimiinta xaruntan waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay koonfur galbeed specially because so far waxaa training gareenay kun iyo laba boqol oo macalimiinah xaruntan waxay noqon doontaa oo ka wada imaado stateka oo dhan degmooyinka kaleeta oo dhan halkaana lagu waxeeyaa waxaan haysanay xarun tababar oo yar oo kumeel gaar ah oon ku samayn jirnay trainingkaas marka alxamdulilah tookadan waxay noqonaysaa xaruntan waxay noqone jiifay leedahay oo maxaa lahaa macalimiinta gabdhaha iyo macalimiinta wiilasha ay helaan meelay available u ah ay ku nastaan ama maalmaha ay joogaan tababarka loogu loogu helbgarayn doono marka waxaan aada ugu mahadinayaa g b e iyo wasaaradda federaalka oo naga caawisay in maaragtay xaruntan available ay noqoto dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis lafta gareen ayaa sheegay in baahi badan ay bulshada u qabeen dhagax dhigani oo noqon doona mid lagu tababari doono macalimiinta koonfur galbeed cabdisalaan ilaahay baa mahadle maanta noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno xaruntii tababarka macalimiinta koonfur galbeed oo muddo dheer dadaal badan ay ugu jirtay wasaaradda waxbarashada sidii lagu loogu heli lahaa xarun macalimiinta lagu tababaro maantay ilaahay noo soo fududeeyey laguna guulaystay in la dhiso waxaan rajaynayaa in macalimiinta koonfur galbeed ay heli doonaan xarun tababar iyo deegaan ay aqoon kororsi ku samaystaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid allaaliya ciddii naga kaalmaysay oo fan ka bixisay oo ay ka mid tahay salwa iyo hay-adaha kale oo kaalmada dhaqaalaha bixiyey intaba waa ku mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa mashruuca kambaniga la siiyey oo la rabo inuu asagana oo wax qurux badan oo wanaagsan dhiso oo u dhiso macalimiinta ayaan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan xarunta maanta uu dhagax dhigay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka kooban qeybo kala duwan iyadoona noqon doonta mid lagu tababaro macalimiinta ku nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed